Idiga dugsiiniyo rajataya hahaybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankenan daadegay miyaydan bareen bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti waan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii maan hadal barnaamijka maan hadal toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa ama ku falanqeyn doonaa colaada muddada dheer ka socota magaalada gaalkacyo sida laga warqababa muddo bil ku dhow magaalada gaalkacyo waxaa ka socday dagaal dad badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale magaalada ayaa dagaalkaani ka soo gaaray khasaare iyada oo dhismayaal kala duwan oo ku yaala magaalada gaalkacyo xabadihii lasoo tuuraya ay ku dhaceen madaxda puntland iyo galmudug ayaa dhowaan sheegay in ay heshiis ku gaareen in xabadda la joojiyo taasoo aan ilaa iyo hadda dhaqangelinin maanta oo jimcahana waxaa loo ballansanaa shir inuu uga furmo madaxda labada dhinac iyo weliba dowladda federaalka ay uheliyaan wakiilo ka socda qaramada midoobey shirkaas ayaan isaguna maanta ka furmin magaalada gaalkacyo sababtu waxa ay doonto ha ahaatee haddaba barnaamijka waxaa igala qaybgelaya barkhad cali saalax oo isagu ku sugan magaalada boosaaso iyo cabdulaahi maxamed shurwac oo isaguna ku sugan magaalada muqdisho su-aasha ugu horreysana waxaan weydiinayaa barkhad cali saalax barkhad mar waxaad ka warantaa colaadda ka socota magaalada gaalkacyo asal ahaan waxaad u malaynaysay in ay salka ku hayso dagaalka gaalkacyo mid ma socdo wuxuu socdaa muddo dheer sanadkii wada labada kun iyo shan iyo tobankii bishii u dambeysay november ama bishii koob iyo tobnaad dagaal baa dhacay laakiin la dhex galay adigu dawladda iyo dowladda federaalka ay ku jira labada labada dowlad goboleed iyo dowladda federaalkayba waxa markii uu dagaalkaasu lagu gabagabeeyey in maaragtay afar qolob la soo qaado afartaa qolob wax laga qabto dagaalkuna bil iyo ma socon wuxuu socday hal sano iyo wax la jira hadda ha kala googoobo hadda maraysaa waxaa soo noqday horta waxaa yaab leh oo aada iyo aada noo xanuujinaya oo waxaan laga tacliiqi karin ama laga falloo karinba dagaalka gaalkacyo oo ilaa muudla aan sheegay socday oo wax keliyada oo maanta laysku haysto oo dadkaa dhex yaala aanan anagu kolleyba xooga ahaan aanan sheegi karo oran karin waxaasaa u dhaxeeya isku hayaan marka haddee faalladiisu aada bay horta u qaraab tahay oo waayo tirayaaba nagu jirta waxaanu ka faalooda iska daaya aad baanu kanaga tiraaya iska dahay bal inta dhimanaysa waxa ka daran inta darxumoonaysa oo banaanada maalintiina muracda iyo qoraxda ku jirayaan habeenkiiya dhaxanta naayaha dhirta baa cillaha ku umulaya duryaanka la jiidayo meesha ayaa la geeyey siqada indhaal oo gacanta lahayo hadda mboqod jiilayo waxaasoo dhan marka waxaanu laanahay weli markaan taxliil kasta samaynay waxaan yani misqaala darabkii waxaan yani aynaba hayn anigu ma tegin gaalkacayo oo boosaasan joogay laakiin waxay u maqaalaa aqal meel laga dhishaayo oo weliba la yiri waxbaa maarkaa mahjalmiyaa ma cashuur meel lagu qaaliya waxaykaasu ka bilowda haddii aqal meel laga dhishaayo in boqolaal qof ku nafweedo boqolaal kuna darfamo ku buro boqolaal kuna qofka darfamo ku buro waa wax yani dhabanahayka waa wax amankaaga waa wax laga dhifo haddii loo eego dhaqankeena iyo sida u dhaqmi jiraan waa wax laga qabsado wey waaya cabdullaahi maxamed shir waxaad mahaysa su-aashaas
walaalow horta waan salaamayaa iyo dhegeystayaashaba iyo adigaba arrintan waxaa weya ninaa waxa laga sheegaa la yidhi hashumaanka iyo gabay mushaar bay la filay arrinta muxuu ahay gaalkacyo waxaan u malaynayaa waxa weeyaan aniga ogaalkeyga aniga udhega xamaraan joogaa oo barka kama dhowi waxaan u malaynayaa gaalkacyo waxay waxay kala badhaa muxuu ahay boosaaso iyo xamar iyo hargeysa iyo waa meel oo muhiim ah marka la fiiriyo xagga ganacsiga iyo xagga deegaankaba marka waxa weeyaan laba nooc dagaal ah oo isuwan ayaa gaalkacyo ka jiraan u malaynaya mid waa midkii soo jireenka ahay oo labada dowlood ka dhexeeyey oo aarsiga iyo muxuu ahay xoolo la kala dhaca iyo muxuu ahay la xiriiray iyo meel daaq oo laysugu yimaado mid waa kaas ah waa soo jireen qarniga ku dhow yahay dabcan dagaal marka uu soo noqnoqdo wuxuu reebaa uqbado iyo wuxuu reebaa fikrado qadiimi ah oo xaqaa'iqa aan ka turjumaynin laakiin dadku ay dhaqso u fahmaan ama ay u qaataan ayuu ay- ayuu dhalaa mid waa kaasaa midda kaleetana waa siyaasi waaye waxa weeyaan gaalkacyo iyaa controlaya labada maamul iskuma wanaagsana oo laba maamul oo isfahmaya oo maaragtay isla taanqaadaya oo waajibkii ka saaraan oo aan mudug wada gudanaya ma aha diidmada diidmada ku dhex jirta labada maamul ayaa dagaalkan hadda socda muxuu ahay ee sabab u ah waxaana taas daliil uga dhigayaa markii cabdullaahi yuusuf iyo ay diid ay heshiiska dhigeen magaalada waktigii ugu qolaada kululaa bay ahayd waa muddaana lagu soo moodin waxaan u malaynayaa hadda muuse iyo kimiko iyo caalin iyo muxuu ahay inaysan jirinin maamuladii ka dambeeyey hogaankoodii ayaa dagaalkii mar kale soo laba kaclay marka dagaalka hadda jiraayo waxa weeyaan yaa controlaya magaalada gaalkacyo
halo
ah waan ka baxay ha yaa controlya magaalada waxaa macnaha cidda gacanta ku haynaysa n ma la qabtaa n barhad n fikirkaas n cabdullahi maxamed shir waxuu soo jeediyey in waxa laysku haystaa ay tahay dhinac dhaqan iyo dhinaca n siyaasadda oo weliba dhinaca eh, colaadda ka imanaysa ay tahay gacan ku haynta magaalada gaalkacyo
waa run oo gaalkacyo magaaladeedu ujiyo badan bay leeyihiin haddii dan laga fiirsho waa run oo dagaalka u weyday waa kaa siyaasiga laleeyahay gaalkacyo iyaa xukumaya iyaa wadaayo laakiin midna waa mid dagaalo soo jeedeen oo sidoo kukasta galiya cabdullaahi waa dadka dagaal ahaan ama dadkii dawlad deganaa oo wax iska jiri jiray dawladnimo heshiin jiray taasi waa dad gudub ay caado isaga lahayd oo waa la diriri jiray waana la heshiiyaa had iyo jeer waa dhacaa dagaaladu waa dhacaan waana la heshiiyaa iyadoo xataa aan dawladu soo dhexgelin baa la heshiin jiray iyadoo gumaysigii dalka haystaa dagaalo dhici jirin haddana laga heshiin jiray markay ugu xumayd oo dagaaladii kow iyo sagaashanka iyo la kala yaacay soomaalida ba meel ka baxay oo dagaaladii sukeeye aada u baaheen waa sidaa uu sheegaya saddex iyo sagaashankiiba caydi ilaahay ha u naxariisto labadan iyo cabdillaahi yuusuf ayaa heshiis dhex dhigay gobolkaas iyo dadkii ku noolaa midbaa lagu soo mooday puntland kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedkii baa la dhisay wax dhibaataa oo markaa xagga dalmudug ama dadkii reergalibka aan kaga yimi ama wax lageysay ma jirin bacdalmudda waxaa la dhisay galmudug galmudug intii horeeyey baan umaanaya oo kimiko iyo iyo iyo iyo caalad iyo raggaas wax shidaama ay keenin anigu waxaan ogaa xoogaalka markii shirarkii garowa two iyo garowa la qabanayay baawur bay kusoo garadhiyeen oo baaburtooda watay soo baxeen reergalxaa golada soomaalida shigan jirtaa tan walaala oo is-socol oo isku dhex jira oo is-ogol bay ahaayeen fidmadiba dhexool iyo ilaab dawladii jirtay federaalkeed markaa laftoodu geey way la socotay arrimaha waa la socotay caalin baa ugu dameeyey baa malay wax ka iga dameeyey cabdi xasan oo xawaale dhibaatoma ay jirin markii waayo dhaweytaa waxa dhacday xoogaa marka anigu tulmiga puntland daba waxay tahay waa runna waa dagaal ku salaysan iyaa gaalkacaya waxaan daldareemaya ama xukumaya waa maqlaayay dad yiri xataa gaalkacyo labadaba yeelan mayso yeerkeed taas baadadooda gari mayno haddii dawlad loo dayn lahayo haddii laba loo qaybin lahaa waxay u taallaa ummadda soomaaliyeed iyo iyo iyo iyo dawladaha dowlad goboleedada jiro haatan isku hayaan iyo dowlad federaal iyo ummadda u taallaa laakiin tan haddeer dagaalkan meeshuu horayna horaan cudurkiisu ka bilowda wuxuu ahaa dagaalka laga kasoo sheekeeyey november laba kun iyo shan iyo tobankii dagaalkii dhacay markii la gebagabeeyey oo la dhexgalay la joojiyey dagaalkii saaxe baa la gaaray bishii december labadeedii bishii laba iyo tobnaad labadeedii waa bishii laba iyo tobnaad kun- labadii kun iyo shan iyo tobankii labadeedii heshiiskaasi wuxuu ahaa afar qolob buu ka koobnaa in xabadda la joojiyo in ciidamada la kala durkiyo in dadkii qaxay oo barakacyaasha ahaa dib loo soo cesho iyo in qadiyadii laysku qabtana wixii koosgalayay dagaalkan la daaweeyo la raajo waxaa dalka markaa hormuudka ah heshiiska oo waday dowladda federaalka saddexdii qolo oo kale waa hirgaleen dadkii waa lasoo ceshayaantaa ciidamada xoogaaba la kala durkiyey xabadii waa la joojiyey laakiin meeshii nabar ku ahaa lama taaban halkii iyadu qabyaabaa laga tegay oo dana kale la aaday sidii bay ku tagtay haddana nabarka laftiisii baa baa soo baa haddana soo horgubay oo buuqa nabarka halkaa ku yaal marka anigu saasaan u maqlay guri la dhisaayo waxaasaan maqlay laakiin haddee hoostana wax waa kaga jiraan aana qaliili waa la socdaana hase ahaatee waxa yaab leh ayaan dhawin waxaa laygu yidhi imaaraadkay isugu tageen dowlad goboleedada oo prime ministerku la socdo dowlada dowladda imaaraadka meeshu heshiis lagu gaaray labada dowlad goboleed oo galmudug iyo puntland waxaan u malanayaa intii heshiiskaa lasoo qaaday dadka dhintay iyo intii ka horreysay dadka dhintay intii heshiiskaa lasoo qaaday labaa heshiis baa la gaaraya dadka dhintay baa tiro badan waxay moodaa in wax laga gaarsiinayo anigu maaqan geesa ka socoto maaqan sababtu waxay tahay marka shacbiga hadee waaba kuwa iyagu yaacayo qaxootiga barakacayaasha maaliba meel soo dhisaaraya meeshii ciidamadiia xabadii dibshiya baa nabadii diiday xabadgudisi dawiyada waa laleeyahay dowlad hebel puntland baa dumisana waa laleeyahay galmudug baa dumisana waa laleeyahay waxaan jeclaan lahaa balasa dowladdu inay iyada isbaqashooysa mirqalayso shacbiga waa loo taageerayaa labada dowlad goboleed ciidamadooda iyo mas-uuliyiintoodu inay mawqif cad isa soo taagaan oo balasta xabadan say u joojin karaan waa joojin karaan ay joojiyaan daawada markaasa ku jirtaa shacbigu haddii ciidamadu joojiyaan xabadda shacbiguna hadee dhibaato ma keenana laakiin shacbigii waxaa ku keenaya dhibaatada ku kalifaya hadee waxaa la odhanaya dirida rakac oo dirida waa lagu soo duulay saasaa lagu dagaal gelinaya hadii la doono marka qodobada ilaa xubintaa boobtaa la daaweeyo labada taa uu cabdullaahi shir waa cabdullaahi sheegana cabdullahi maxamed shir oo sheegana waa xad sax weeye oo gaalxayayaa haynaya waa ku jirtaa meesha laakiin arrintii ay ka baraabatay kiisku arrintaasay ahayd iyadiina weli ayaantoora intaas il afartii oo lasoo qaaday yaa saddex la fuliyey midna faraa laga qaaday wax looga jeeda anigu garan maayo hadda ciidankueedayana garan maayo laakiin anigu dowlad sidaalaale iyo siyaasad horaadbaa ku jirta iyo oran maayo oo taas waxay ila tahay dalku dawlad buu leeyahy waa laba dowlad goboleed wey niman mas-uuliyiin oo weliba aqoon-yahanada hogaamiyaalka haddee iyagu marka dantooda iyo heshiiskooda iyo wixii lagu keenaya garan waayeen annagu federaal ku eleynayna marka mas-uuliyadda iyagaa qaadaya gaas iyo iyo iyo guuleed baa qaadaya
waya cabdullaahi maxamed shurwac waxaa la tilmaamaya dagaalkaani markii uu bilowdayba marka ay faalloonayaan dadka arrimahan u dhuundaloolaa markii ugu horreyso dagaalkan bilowdooba waxaa dhacday hadallo xanaf keenaya oo markiiba dadku ay sas malaha ka qaadeen mathalan madaxweynaha galmudug mudane cabdikariim xuseen guureed oo yidhi gaalkacyo labada gacmood mid kuwa jiri maysa waa inay hal maamul gacantiisa gashaa puntland oo iyana ka daba qaadatay oo sheegtay in waxaa lagula soo weeraray nidaam ah huwan waxaa igu yeertay oo federaalka iyo ururo kaloo xagjira iyo galmudug oo isbahaysanaya arrimahaas baa fatilta cirka kusii shareeray baa laleeyahay marka waxaana arrintaana kasoo bilaabanaysaa baa laleeyahay xilligii la dhisayay maamulka galmudug oo puntland waxay ku andacoonaysaa in dastuurkii la jebiyey oo meel aan laba gobol magaranaysa aysan ka jirin oo waafaqsanayn dastuurkii in laba maamul in maamul goboleed laga dhisay sidaasna galmudug ugu xisaabtamaysan ee gobolka mudug uu yahay gobol ka tirsan maamulkeeda arrimaha noocaasa makuu muuqanayaan
okay wa waa masan tahay waxay la tahay arrimahaasi waa waa laga waaweyn yahay dagaal horta markuu udhaxayo wuxuu leeyahay sababo rasmi ah oo markaasi ama ha muuqdaano ama ha karsoonaadaane sababo rasmi ah oo dagaalka kicinaya ayaa jira bini aadamku sidiisaba wuu og yahay dagaalku inuu dhibaato leeyahay marka sababo ku qaadayaa jira ama dhaqaale ha naqdaano ama arrimo siyaasadeed ha noqdaano ama arrimo hayb iyo kusoo jeeda ha noqoto sababaa jira sidaa hadda loo sheegay walaalkay u sheegeenna waxa waaye dhowr jeer baa laysku dayey hadda labadii kun iyo shan iyo tobankii ka baxday waa mar waabti dowladda dhexe ay meesha usoo gurmatay iyo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland ay u yimaadeen heshiis afar qodob ahaa la dhigay sababtii lagama hadlin labada maamulba waxay ka baaqsadeen inay arrintii sababta dagaalka keentay laga hadlo waa mid waaye waxaa laysla tegay meesha la yidhaahdo muxuu ahay dubay heshiis afar qodolaha lagu soo galay lagama hadla halkii lagama qaadin maalin dhaweyd waa tii wakiilka xogolaha guud iyo iyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed gaas uu ay ku wada hadleen dadka ra-iisul wasaaraha iyo iyo iyo madaxweynaha maamulka galmudug la yiri waa la heshiiyey waa waxa weeyaan maalintii hastana dagaalaa dhacayba ayaa ayaa ayaa ayaa dhacay marka heshiisyadaasi qodobka mar kasta aan la fiirinayn wuxuu ahaa sababta sababtuna waxa waaye waxaan u malaynayaa maamuladu diyaar uma aha inay sababta rasmiga ka hadlaan magaaladu waa magaalo meel istraatiijiga ku taalla oo muhiima ku taalla dhaqaalaheeduna waa qaybsan yahay oo waxa weeyaan wixii banaanka ka imaanayaana dekeda boosaasay kasoo degaan wixii gudaha dalka gudihiisa qaybihiisa kale ka imaanayana waxa weeyaan waxay waxay maraan galmudug inteeda badan marka waxay ahayd waxyaabahaasi sida loo wadaagayo iyo sida magaalada loo nabdaynayo in laba mid la yeelo maamuladu inay iyagu iska xil saaraan oo iyagu ay ka wada hadlaan oo go-aamo cadcad ay ka gaaraan fuliyaanna go-aamadaasna waa daw waaye oo mas-uuliyadda waxay saaran tahay dadka maaragtay maamul goboleedyada madaxda u ah wax qarsan maaha taasi midda kale waxay ahayd dadka deegaanka in guddiyo laga sameeyo oo la yidhaahdo adinku sidaad u wada noolaanaydaan sida ay idinkugu qurux badan tahay inaad magaalada nabad ku wada noolaataan la imaada labadii midna ma dhicin labadiiba way socdaan isku meelna uma socdaan hal hagas ma lahaa marna waxaa madaxdiibaa shirayda waxbay soo saaraydaa marna dadkii cuqaasha ahay iyo waxgaradkii magaalada ayaa shiraya waxbay soo saarayaan marka waxaad moodaa arrintu inay hadda ay joogto meel aan looga leexan karin loo baahan yahay madaxduna inay timaado dadka deegaankana ay siido fursad ay ku heshiiyaan oo iyagu wax la yimaadaan si hadhowgeyti ugu sharciyeeyaan laakiin hadda sidii kuma sii socon karto midda kale maamulada hadda jira waa laogyahay waa qabaa-il qabaa-ilkii dagaalada galay maamulada samaystay dadka kaleeto ciilay ayaa ayaa meel walbaba ka taliya marka yacni taasina waxay u baahan tahay in dhaqankii lagu soo noqdo oo haddii cidi wax qabanayso oy maamulka kala dhaliilsan tahay sharcigaa laisla aadi karaa maxkamadaa la aadi karaa madaxda siyaasada forumkan ay leeyihiin ama madashan ay leeyihiin ayaa lagu dhamayn karaa marnaba cudurdaar uma noqon karto in la isku duudo oo dad marasta oo meel degan muxuu ahaay la barakiciyo weliba wakti jilaal ah oo la og yahay dhibaato culus inay la kulmayaan haba yaraatee wax loo diyaariyana aysan jirin mas-uuliya daradu meeshay ku jirta halkan wa waktiga dagaalka la galay oo wakti adag ah iyo haba yaraatee wax dadkii loo gaargaarayo oo marba socdo oo dadkii marasta ahaa ee la barakiciyey biyo iyo muxuu ahay cunto iyo muxuu ahay hoy iyo muxuu ahay waxay u baahnaayeen aasaabkii ahay lama daba joogo marka arrimuhu sababo badan ay leeyihin sabab kamidihii waxay ila tahay inay tahay madaxdahu aan marna la xisaabinayn waxa ay sameeyaan oo mar kasta kusii kusii dallacaya dhibaatadii dalka ayaa ayaa qayb kamid ah ayaa ayay tahay uma jeedo madaxda hadda joogta labada maamul hala hala maxkamadeeyo laakiin waxaan ujeedaa dagaalkii ninety one kii dhacay iyo wixii ka horreeyey weli laysma xisaabin marka caaday ka noqotay qofku mas-uulkaahay in uu mas-uuliyadiisii aan lagula xisaabtanin taasina waxay ila tahay qayb muhiima ah inay ka tahay maxaa dagaalka halka ee ka socda waya barkad cali saalax isle su-aashaas aana weydiiyey mudane cabdullaahi marka la eego sheegashada galmudug oo ay leedahay gaalkaayo laba maamul gacanteeda kuma wada jiri karto waana mid gashaa puntland oo iyana ku eedeysay huwan shabaab iyo dowladda federaalka iyo hadallada xanafta le ma laga yaabaa inay colaada sii huriyeen oo ay ugaba sii dartay
dabcan waa waa kututaa meesha sideedana waxaa meesha looga baahan yahay mas-uuliyadda waxaa la yidhahdaa waa wax yaab la weyne mas-uuliyaddu waa qofkaa la yiri yani shaksiga hadduu yani buuxo oo maaragtay xil qaadi karo waxaa la yidhahdaa yani meel la yidhahdaa la responsabilita ee personal yani mas-uuliyaddu waa qofka waxaan uga socdaa waxa weeye in hadallo cudur keenaya ama hurgubo keenaya lagu hadlona waa waxa meesha qaban dagaal bilowday in la joojin waayo oo laga wada hadli waayo ile nolosha waa wada joogaaninoo aqalka sare iyo aqalka hoose iyo higsiga iyo lix iyo tobanka iyo hadda bil iyo shan iyo toban cashir noogu dara iyo dowladdan dhexe oo shariifatay halka soomaaldartay iyo kulisnimada dhigatay markay halkaa wada joogaan cabdikayga xuseen guuleed iyo iyo cabdiweli maxamed cali daa intaba yani waa daahirkiisidooda aada iyo aad fayda uleeyihiin dhamaamadooda waa la soconaa laakiin kii iyaga horseysay inay inuu eegaan waa waxay moodaa inay ka gaadhanayaan waxay moodaa inayan aada iyo aada u maaragtay firfircoonayn ama uusan ayan ahmiyad siinin waxa marka keenaysa taas waa hadalkaa wey hadaladan waa jireen markuna waxaan umahanayaa maaqaanaan dadkii hore maa jirin laakiin dadka haddeera waxaan umahanayaa inay u yaqaaniin geesiga ninkii waxlaariya oo waxdila oo meel loo istaaga oo meel wax ka qarxiya meel bixida buro isku qaada oo dhib badan yaa geesiga u yaqaana dadkaana jooga laakiin caalamkii ama dadkii dadka fikrad geliya waxaa geesi loo yaqaana ninka qofka nabadda jecel ayaa geesiga marka meel la dhisaayo ama meel yaroo waxaa ka samaynayo hadii haddii qola kudaq ku dhaqaaqo jiro waa dhisanaynaa way ka hari waayeen qolada kale ka dulqaaqo tawadhista waa mid meesha ku fura beex haddiise qoladii kale ka dulqaalan waayeen oo yidhahdeen wax la dhisi maayo joojiya qolada kale lafteedu hadii qola inay dulqaadataa la gabay meesha dulqaad yimaado waayo waxaa ka qaadaysan waxaa dhacaya ama ummadda dhimanaysa iyo inta barakacaysa ka daran waxaa kalxunkaayo meesha laga sheegay sidaas daraaddeed mar kasta waxaa suurtooba in la yihahdo daray bay ku shireen xamar bay ku shireen u ballaan bay istaageen halkee nin baa dhexdhexaadinayay ilaa iyo oday dhaqameed isin iyo oday iyo culimaa udiin iyo aqoon-yahan u dhashay gaalkacayl isu yimaadaan oo arrintaa ka wada hadlaan nin daawo yeelanayso
waaya cabdullaahi arrintan uu kusoo celcelinayo ninka la yihahdo barkhad cali saalax oo dhismaha la xiriirta sanadkii hore markii dagaalku bilaabanayay wado yar oo soddon mitir meelahaas lagu qiyaasay oo puntland ay tiri waa dhisaynaa baa la sheegay in dagaalka markaas uu ka bilowday haddeerna saylad xoolaad baa la dhisayay puntlandna waxay ku doodaysaa gaalkacyo waan wada degannahay walaalahay galmudug laakiin deegaankii sidaan u kala degannahay waa dhinaca xaafadda iyada arrintaasna waxay leeyihin galmudug waa nooga gardaran tahay eedeymaha noocaasa oo puntland ay jeedinayso ama ay leeda deegaanka ku doodaysa iyo galmudug oo iyadoo aan arrintaas leh ma ahan sax maahan in saas la yeelo oo puntland ay dhul galmudug dhisato maxaa lagu fasiri karaa
wa ani ani waxay ila tahay sidii hadda barkad u dhigay waa macquul waaye waxay ahayd meesha waxaa maqan dulkaadkii waxaa maqan muxuu ahaa caqligii siyaasiga ahaa oo maaragtay wax sii saadaalin lahaa ayaa maqan meeshiina waxaa jooga laba maamul oo aan heshiis ahayn laba ciidan oo aan heshiis ahayn waxaa jirana maanta waa la ogyahay oo waxaan jirin baa xoola la moodaya maaragtay haddii marka waxay la tahay in labada dhinacba ay daacad ka ahaadaan wixii la samaynayo horta magaalo la isku haysto waxaa adeega guud ee labada dhinac husaynaya in laga wada hadlo waayo haddii cidi ay diido iyo haddii cidi ay keentaba waxa weeyaan meesha waxaa ka maqan wadahadalkii ayaa ka maqan mara maxrajka waxaan umalaynayaa xoolaha labada dhinacba in loo samayn lahaa waxaa ka fiicnay inta aan la samaynin dadka ganacsatada aha samaynaya dadka ganacsatada oo maal gashanayaana labada dhinacba way xiriiraan in iyaga laga soo bilaabo iyagu ay soo heshiiyaan iyagoo heshiisa ay la dhisa meesha ayaa ayay ku haboonay waad iska dareemi kartaa magaalo colaadaasi ka jirta oo sanadkii hore lagu diro dho weli ciidamadii aan lakala la kala qaadin oo aan heshiis laga noqonin marka la yidhaahdo wax adeeg ah oo dabcan dheeftay ku ku jirto ayaa la samaynayaa dhinaca kaleeto waxa weeyaan markaasi dhegaha ayuu kor u taagaya marka wada shaqayn la-aanta labada maamul iyo tartanka khayraadka wadanka ayaa arrintan ka imaanayda waana arrin siyaasadeed ma aha arrin oo maaragta dhaqaalo keliya ah marka xiisada meesha ka jirta ayaa wax walbaba siyaasad ka dhigaynaya ka dhigayda oo siyaasadeynayda wadadii saxda ahaydna looma marayo marka ama ha ka timaado dhinaca galmudug ama dhinaca puntland ha ka timaado wixii aan loo dhamayn magaaladaasi weyn ee adeeg la wada leeyahay noqon kara waa lagu diriraya haddii aan la heshiiyin marka hadda tani iyo tii ka horeydaba waxay calaamad u yihiin arrintaas waana meel kasta oo colaadi ka jirta ayay ka dhacdaa ma aha gaalkacyo keliya ma aha arrinta oo oo muhimka ahi waxa waaye waxa in maamuladu ay daacad ka noqdaan dagaalkani wuxuu wiiqayaa hadda sharciyadoodiina waa wiiqayaa hantidoodiina waa wiiqayaa dadkoodiina wuu laynaya inta ku dhimanayda xabadda waxaa ka badan inta cudurada iyo baarida iyo darxamadu ay dibadda ku dilayso oo aan la tirinaynin ayaa ayaa ayaa ka badan marka aniga waxaan dhihi lahaa waxa waaye waxyaabaha qarxiyey dagaalku ma aha sababtii rasmiga ahayd sababta rasmiga ahay waxa waaye magaaladan iyaa controlaya ma ma puntland mase muxuu ahaa galmudug ayaa mana qaybsami karto magaalada markii loo fiiriyo rasmiyan marka loo fiiriyo haddaad ufiirsatid talyaanigii rab cagaaran ayuu dhex dhigay dawladdii soomaaliyed markay dhabatay ayaa la burburiyey ilaa iyo dawladdii soomaaliyeed ay ka burburaydana qad cagaaran magaaladu ma lahayn laakiin waa loo kala badnaa labada dhinac oo reeruhu iyagoo iskuursanaya oo wada jira oo wada ganacsanaya ayay haddana cogdada dagaalka biyiga ka dhaxaya iyo magaaladaba ay saameysa waana dhaqan soomaaliyeed oo magaalooyinka la wada degan yahay waa la kala waa la kala degan yahay magaalada dhexdeeda marka yani tani waxay muujinaysaa maamuladan tartamayaahi magaaladani in aysan muxuu ahay wada maamuli karaynin ee loo baahan yahay dadka deegaanka in maamulka loo daayo iyagu ay wada hadlaan wixii mushkila ka dhex timaadana inay inay qansiyaan taasna waxaa diidaya waxa waaye magaalada muhiimadeeda labada maamul mid walba wuxuu rabaa inuu ma magaaladaasi meesha muhiimkaa istraatiijiga ku taalla xaggiisa ay marto marka arrintu waa arrin siyaasadeed oo dhaqaale salka ku hayda waaye laakiin controolka awoodda siyaasadda ayaa wuxuu yahay muxuu ahay arrinta mar walbaba soo kicinayda dagaalka mar kastaba soo kicinayda maxraj in laga sameeyo magaalada gaalkacyo waa waa arrin weyn oo dhaqaale waayo arrintaas dhaqaalena haddii aan laga wada hadlinin khilaaf inay keenayo laba isma weydiinayo
waya barkad cali saalax sidaas hadda uu sheegayo mudane cabdullaahi mar haddii magaaladii ay tahay magaalo laisku haysto oo siyaasado tiro badan ay dhinac walba waxay doonaan masalka kuwaya ay ka socdaan ay ka jiraan sida uu cabdullaahi tilmaamayo ma ahayd in meeshii wax laga dhisayo hadday wado tahay iyo hadday tahay suuq iyo inta aan waxaa lagu dhaqaaqin in labada dhinac ay ka wada hadlaan oo iyagoo is afgarab ka gaaray kadib la bilaabo mise waxay ahayd in qolo walba dhinaceeda wixii ay ka dhisanayso oo ay u madax banaanaato puntland haddii meesha wax ka dhisa deegaankeeda ay tahay u madax banaanaato galmudug dhinaceeda hadday tahayna waxay dhisanaysa ay u madax banaanaato keebay kula taadi
maya wuxuu horta dhib keenaya hadiiba horta in qola walba ishay joogto waxaa loo madax banaanyihin waa sharci oo dooda layskuma hayataa laakiin haddiiba ay dhacdo wax dalkaa dhismaa ama wadooyin ama wax soo kordhaaya yihiin oo loo arkaayo inay yihiin maslaxad gobolku waa usoo hoyanaysa wax maslaxad gobolka wa haddii qola baloodo qolana diido intaan habar laysu qaadan waxaa fiican in cadalgu taliyo ayay ku habooneyd oo waxgaradka iyo wixii waxgaranaya ama siyaasiin ama culadiin ama ganacsata ama odayaal maqarin laysgu yeero bal arrintan hala eego oo marka haddii labada maamul mas-uuliyiintoodu arrintaa weli wada dabada haysto dooda ku yeelinayaa dhisimaayo in qolooyinkaana soo dhexdhexaadiyaanoo la yidhaahdo puntland idinkaa gardaran ama galmudug idinkaa gardaran horta loogu shigo taasi waa ka maqantay meesha oo lama samayn yeelkeed gaalkacayo qadka cagaaran magaalada dhexdeeda ma oolaan jirin waxbaa iska jira adigu talyaani waxbuu sheegi jiray isagoo xuduudo degmooyin ku macnayn jiray waxaa jira waxa la yidhaha nuriya tunazeli nuriya tunazelina markii uu la baaro waxa xuduudo udhexeeya degmooyinka sida loobiyo dhuusamareed gaalkacayo waxaas oo kaleeto way ahayd baan u maranaya laakiin anigu kolley ma arag mana mana arag khalqaga cagaaran oo intuu gaalkacyaa dadka qaybinayo kolley gobolada mulug iyo galguudna midaan ka shaqaynayay taasi dadba ma yahay laakiin waayadii horeeto un kolleyba dadku waa la wada deganaa xaafaduhu magacyada ha kala ahaadeen qolba geeska deganaato laakiin waa la wada deganaa waayo dhan iyo waagii gobolnimada la doonay oo waaha kala qaaday afartan iyo saddexdii midnibaa iska jirta ummadda soomaali midnibay ahayd oo lamaba eegi jirin waad garan kartaan dadkii hogaanka gobolnimadoonka u hayay tadi rag badan oo reerguurga ama reer gaalkacyoolay ahaay sibiilana oo dadkaas yani waxba maayo waa soomaali waxbaa leensana doonima la doonay markii soomaaliya dawladnimadii ugu horeysay daafiliga dhalatana dadkii reer gaalkacyo raggi meelabaa qudaankii qabtay warayna sirkii ugu horeysay daafiliga u ah cabdullaahi cismaxan walaaw maxay wax dhibi ma dhicin meelo waa jireen dagaalamayo dabalka somaaliya dagaalku isku jira laakiin wax lagu heshiinaya markii dambeeto rasmi axilkii dawladda qaadanana waxay noqotay yani ayaanaha dawladda la qaadanayo abasayaal iyo goodada la qaasiisiyeen xasi dagaalada kalaa ka dhacay burgule nin markaa waa isku saqayno dadguruud ma jirin waxay hadii falansooyada buurtille ilaa iyo meesha la yidhaahdo buurda la yidhaahdo bajaaj cali guruud ama meesha la yidhaahdo urugooga oo calaale agtooda oo banaadir iyobaa yaa baa xuduud lahaa iyo gobolka mudug bagaali buu ka oray intaasoo dhan dagaalada ka dhex jiray laakiin waa laga heshiin jiray kan maanta daaqayataa yurubta hadduu maanta ma taxriiri karo ama ma cilaamin karo ama yani ma odorisi karo magaalo dhan oo la wada degan yahay weye dadkay raaci doonto iyo shay iyo noqon doonto ma naqaano nagu kuwa kale masaaladana kuma jirto halkaasuu ku habooreen dowladda kale ku habooreen oranay dowlad waxaa jirta dowlado dowlad baa jira dad wax garanaa jira haddii kaalkacaya la geynanayo khadaca laga dhigayo haddii labada maamuldin la siinayo dadkeeda dadkaas u taalaa laakiin inta meesha taal oo lagaba maarmaanka waxa weeye dadkii talada haddaan dadka wax laga siiyo oo waxa yaal meesha la ogaado eeg ummaddu ha la yidhaahdo yani dadkasta dagaalada dhacaya waa dagaalo siyaasadaysan aan ka soo qaado somaliland oo kaleto kun sagaal boqol iyo kob iyo sagaashan waa ka goray somaliland sidii kaleto wadadii loo mari jiray hargeysa iyo berbere iyo burco sidii way ufuran tahay ummaddu hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday ganacsi tahay sidii way usocotaa maalin quura ma ayasayina ma orga looga soo geli karo puntland iyo galmudug wixii dhexyii iskuuladii iyo jaamacadihii aadgadu wada dhiganaysay iskugu baahaya ganacsigii boosaasaa laga soo gudaa boosaasihii reer dadka reer galmudug walida koonfurta ama dhanka shisho ku jira koonfurta dukaamay kuleeyido bakaarin kuleeyido waa digayido waa lowladgeyd boosaasay kasoo digaan dariiqay maraan wax dhibaataya male arrintaana waa siyaasad yaan lagaa badina marka waxay u taallaa dadweynuhu intay firaan waxgaradkoodu inay nimanka mas-uuliyiinta u yeeraan oo yidhahdaa nin talada wax naga siiyo halkaa noo dhiga aragday marka intii gardaran puntland iyo galmudug dadka arkaya markii fakal lagu fuqlaya georgia anaa gardaran dabcan way qaadanayan ciddii markaa gardaro iyo horgubo wada anu taasaan aaminsanahay in daawo lagu iman karto magaalaasi markaa ciddii raaci lahayd iyo ciddii xukumi lahayd markaa ha soo baxo dalada waaya cabdullaahi meeshan waxaa ka taliya labada maamul laba madaxweyne bay leedahay cabdiweli maxamed algaas iyo iyo ninka la yihahda cabdikariim xuseen guuleed muddada intaa leeg oo hadda colaadani ay socotayna midkoodna cag sooma dhigin magaalada gaalkacyo oo ma iman dadkii iyo dalkiina iyagaa madax ka ah inkastoo laleeyahay maanta cabdulli maxamed algaas madaxweynaha puntland ayaa gaalkacyo yimid maxaa lagu macnayn karayaa in nimankii ama madaxweynayaashii labada maamul oo dadkoodii ay islaynayaan oo dadkii ay banaanada quban yihiin oo hooyadii iyo hooyooyinkii iyo carruurtii iyo odayaashii ay dhaxanta tuban yihiin haddana inay ka maqnaadaan magaaladii oo ay weliba labadooduba magaalada kasoo hor jeedaan inkastoo maamul maarata madax u yihiin maxaa lagu fasiri karayaa
jamaalow aada aad u mahadsan tahay su-aashaas waxaan fiicnaan lahayd in aad madaxda weydiiyo oo iyaga la weydiiyo iyagu ay ka jawaabaan laakiin aniga waxay ila tahay haddii aan siday aniga ii muuqato oo dabcan aan ahayn siday iyagu u arkayaan ka duwan waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan dhib weyn uma arkaan in muxuu ahay ama waxay rajeynayaan in mid mid mid meesha ku adkaado oo xanuunka badan ee dadka ku dhacayaay uma uma muuqdo ayaan ayaan isleeyahay naxariistii mas-uuliyadda saaran ayaad moodaa inay meesha ka maqan tahay sidaasaan anigu dhigi lahaa haddii aan taas ka gudbo ani waxay la tahay magaalada gaalkacyo dagaalkan damiidkiisa iyo xalkeeduba laba meelood buu ku jiraa mid waxa weeyaan in madaxda labada maamul ay ogolaadaan magaaladani maadaama federaal la qaatay dadka magaaladu inay ismaamulaan inay ogolaadaan waa inay faragelinta siyaasadeed ka daayaan oo labada maamul ee magaalada ka jiraahi loo fasaxo iyo dadka magaalada ku nool in ay iyagu heshiiyaan muxuu ahay wiilashooda ceshadaan maxrajkooda wada dhisaan muxuu ahay mataqaana wixii ka dhexeeya oo dhan adeega ka dhexeeya o dhan ay qaabkay ku wada isticmaali lahaayeen in loo in in loo fasaxo aniga way ila tahay iyaguna ay xil iska saaraan inay inay qaataan iyadoo la isticmaalayo mabaadi'da federaalka oo federal mabaadi'dii federaalka oo lagu xadgudbay ayaa dagaalkan qayb ka ah oo dhinacii siyaasadda oo aan sheegay ah waa kow midda labaad aniga waxaan ku kalsoonahay dadka gaalkacyo dhistay magaaladii burburtay magaalo casri ah oo muxuu ahaa mataqaanaa adeegii loo baahnaay oo dhan le hadday tahay waxbarasho heer jaamacadeed hadday tahay isbitaallo haddii ay tahay biyo iyo nal iyo muxuu ahay adeegi kale oo dhan dadka waxaasi isku qoofalay oo sameeyey kama maqna caqliga ah in ay magaaladooda nabad ka dhigtaan marka waxaan ku kalsoonahay haddii madaxdu faragelinta ka daydo mabaadi'da federaalka ay u hoggaansamaan lana awoodeeyo labada maamul ee magaalada jirta iyo dadkooda in magaaladaasi ay xal helayso ayaan ayaan rabaa halkaas ayaan xalku ku jiraa madaxda waxaa kaliya oo laga rabaa inay ciidamada ay soo direenna ka ceshadaan dadkana ay yidhaahdaan guddiyo samaysta maamuladooda iyo magaciisadooda wixii ay la yimaadaan oo heshiisana labada baarlamaan laga xalaaleeyo oo markaa uu noqdo heshiis rasmi ah oo qarniyaal jiri kara oo markii waxdhacaan ba lagu noqdo oo lasoo xigto ayay aniga ila tahay laakiin sidaan dhubuq dhubuqda ah oo maalinba inta laysu yimaado media wax loo sheegayaa si wax tarayda ma aha dagaalka ayay sii calwinaydaa dagaal dagaalka ka dambeeyana waa kasii xanuun badnaanaya marka dadka reer gaalkacyood caqligay magaalada ku dhiseen ha ha ku keenaano nabad magaaladu ay ku wada noolaato ay ku deganaato noqoto magaalo noqdoon oo adduunyada kale iyo soomaalidaba la ganacsan karta muxuu ahay mataqaana la wadaagi karta wax kasta horumarna samayn karta waaya aada baa umadsanta qaabka marka loo heshiinayo innaga oo su-aal aan iska sii weydiin doono bal isla su-aashaas madaxweyneyaashii labada maamul xukumay inay dalka ka maqnaadaan inay ka maqnaadaan baan ujeedaa magaaladii gaalkacyo oo colaado ay saas uga taagato dadka ku dhimanayaan bal aan weydiiyo aragtida iyo waxa lagu fasiri karayo siyaasi barhad cali saalax
kama fogi sida walaalkii cabdillahi sheegay waxa weeye horta taladu waxay u baahan tahay inta badan inay fariso inta yara inay fariso uma baahan waa qodob qodobka labaad waa run gaalkacayo kashi kow waa geesho iyo magaalooyinka waaweyn xamar iyo boosaaso dhulka laakiin afartaba doo soo gasha haddoo gaalkacayo ugu dhow waxaad moodaa garawey gaalkacayo waxay ku jiraan laba boqol iyo lixdan kilomitr hobyo iyo gaalkacayo waxay ku jiraan laba boqol iyo lixdan kilomitr wasdheer iyo gaalkacayo waxay ku jiraan laba boqol iyo adigu lixdan afartan iyo dhowrki ama laba boqol iyo konton kilomitr duuse mareeb iyo gaalkacayo waxay ku jiraan intaan laba boqol iyo afartan iyo shan baa maaniya waa xudud bay ahayd ganacsi iyo xiriir kulliba leh dad baa deganaa dad baa dhisay dad baa kusoo kabcay dagaal baa jiray waa la iskuri jiray haddana waa la wadagalayo wixii dhaca waa laga heshiiyey burburku intuu dhacay magaalooyinka koray ama firay ama dhismay oo waktigii burburka inta ka dameysay ayay gaalkacaya noqotay maalintii kow iyo sagaashankiisay ahayd iyo maanta waa yacni laba laba jibaarama sax jibaar bay koro ma dhishin dawladi nin siyaasi oo ama nin aqoonyahan oo meelaha ka yimi ama maraykanka yimi ama uk ka yimi ma dhisin dadkii deganaa oo degaanka ah oo ganacsada waxaa istabaa dhisho saaw kalas okay waxa yaable marka inagu haddayna mujtamaca soomaaliyeed gaar ahaan gobolada dhexeeya dhulkaas ukeenta ama gobolada waqooyiga halayaa bulshada laba qiimeeyo qiimaha ay leeyihiin waayo haddaan bulshadu dhisin oo dhaqaalaa gelin oo wax walba iyuu keenin haddii dawlad waxbaba keeni karto waxa hogaanka ah ama yacni maanta koodaali waxa weeye bulshada wey bulshadii baa la texgelinaya waagii dawladii kacaanka ama hase dare waxaa la jiri dawlad dawladda victoria oo monitary watoda jirtay victoriadii kii jaamaad ka soo baxay iyo kii ay kadadiya xiliyo kii belgiya haystay iyo kii mankadi ka timid kulli dhan wada jeerka ugu wataa ragga hadda talinayo oo maamul goboleedada ama dawlad goboleedada madaxa ka ah nin walba markii la magcaabo layii hebel baa madaxweyne noqdaa magaciisa balan aan araggi tahay lagu hor raggii dalka joogana maaha dadkii shaqaynayo oo dhowr iyo labaatankii dhulka burbursanaa dhishaye ama hawsha ayeena maaha bay u badan yihiin yeerkeedu ma diidanin waa muwaadiniintii dalka ugaansada dhalinyada wax soo baratay laakiin waxaa la rabay in aqligooda sharida ku kulmin hawsha ninkaan dhulka joogo horaga ah oo koonfurada duugooma jita oo muradoodka ama isla isimka ah iyo ninkaan ganacsadaa dhaqaalihiisii ku dhisay quruxda quruxda ay binacdaa u yeelay dagaalada iyo ninka culimadiinka lacagsigankaaiyaalushooda laga cabsayo iyo aqoonyahanka intana in loo geshiyo hablaha ka baxay layihaahdo wareega nabad nin baa ku dhintay meel kuma dhasho gacan waxaa iska daynayo aan nabadgelyo raajabo labadii nanasi labadii maalmo wada xilli baliso xabadjoojin baa lagu dhawaanaya xabadjoojinta hadii askarta meesha joogta askartii ciida muslimiinka ahayd maaha askartii taliyeed oo kumi jiray maaha hadda meela malaysia la iska soo urursan nin wada goosu doono xabadda furaya meeshuu badaanka arko waa iskairadadan ku dhax askarta laakiin amar ba amar ba qaataan oo dee dad saraakiil baa iyo dawladaha xukuma soo maaha
dawladaha xakuma saraakiil bay leeyihiin laakiin waxaad ka garanaysaa xabadii gal waxaa gebi hore waa nabad waa dagaalada dhigantay laba sana dala dagaal dhacaa leeyahay dagaalka bakeliyaha go-aamiyey iyo dagaal qaada dowladdaa go-aamisay ama madaxweyneha go-aamisyaa go-aamiyey mas-uuliyiinka meesha joogada qaarkood iska daljeexeen oo meesha daran ka dheera sintaa lagu ogaado marka arrintan waa in laga qeybgeliyaa oo dadweynaha talada lagu ceshaa oo yar gudiyaal iyo wixii waxgarad samaysaan arrintaana ay ogaadaan doogtu meeshay sabtu meesha ka qubayso haddaan kaa la helin labada madaxweyne waxay la tahay ninkii maanta duuqaaso yidhahda anigu waa tanaasulay arrintaan waa ka tanaasulay dib aan uqlo waxaan aaminsan inuu isleeyahay wadceedoynaysaa latulay baleeraa lagu tuulay marka sidaa daraaddeed intii taasu dhici lahayd horta meelkiiba sidaa uu sheegay cabdullaahi waa inuu yimaamaa mid baalkacayo oo la arkaa umadiina markay shirayaan meel nuunkayoo shiriga waa inay talada ummadda wax ka siiyaan
waaya cabdullaahi markaynu u nimaano dhinaca dib u heshiisiinta iyo qaabka loogu heshiinayo magaalada waxaad ku celcelinaysaan labadiina isku raacsantihiin in dadka deegaanka ee loo daayo talada puntlandna hadda kahor markii dib u heshiisiinta laga hadlaya dagaaladan ay bilowdeen waxay sheegeen inay magacaabeen lix iyo labaatan nabadoon oo dhinaca puntland ah qolada galmudugna waxay ku yidhahdeen idinkuna keena cuqaashii kale oo dhinacaan la hadli lahayd oo dadka deegaanku wixii ay ku heshiiyaan labadeena dowlad goboleedna aynu saxiixno ayna ku ilaalino dhinaca galmudug way hadleen oo wasiiradooda qaar ka midaas waa hadleen oo waxay yidhahdeen arrintan arrin siyaasiya weeye wax u yaalla beelo iyo qabaa'ilna maaha waxaad moodaa haddana qaabkii loo heshiiday in haddana mar kale lagu kala tegsan yahay oo dhinacna ay doonayso in maxaan ku ihahdaa qabaa'il wada hadlo oo puntland ay saas rabto dhinaca galmudugna aysan sidaas umuuqan ay umuuqato in qaab siyaasiya loo wada hadlo haddii markaad dhinacii qabaa'ilkana saasoo kale arrintu kala taagan tahay oo haddana markaad idaacadaha lo lookalka dhegaysatid aad arkaysid nabadoonadii iyo waxgaradkii labada dhinac iyo ayagiioo iscambaareynayo midba midka kale uu maaragtay toobin xufka toobin kala baxay oo dhaleecayn laisu jeedinayo xaggee loo dhaqaaqaya
wa me meesha loo dhaqaaqayaa way caddahay ciddii u dhaqaaqi lahayd baa la rabaa waan u malaynayaa midda koowaad waxa weeyaan waxaa loo dhaqaaqayaa kor ha laga soo bilaabo oo xagga siyaasadda laga bilaabo iyo xagga hooseha laga bilaabo waa laba arrimood waa laba abaare oo la isu geeyin karo dhibna ma laha laakiin waxay muujinaydaa in koloba mid ku dhegto inaan arrinta daacad laga ahayn waayo haddii puntland ay tiri guddi baan soo magacaabnay odayaal ah oo puntland oo dhan ka kooban qoladaani waxay u arki kartaa inaan faasixo keenaynin marka waxay ahayd in madaxdu marka hore ay jilcido wax magaajiha ay ku heshiido qorshe ay samaydo dadka ay markaa u dhiibto laakiin dad oo muxuu ahaa iska qubanaha haddii la magacaabo iyo haddii wasiire la magacaabo midna waxay la keenayaan qaba ilaa daacad laga yahay oo magacdu ay muujiyaan inay arrintaasi daacad ka yihiin helaan xalkooda iyagu ay wada hadlaan iyagu ay meel wax isla soo dhigaan waa waa arrin muhiima wa waayo ciidanka hadda jooga magaalada ciidankii beeraha ma aha waa ciidan maamulo taas taas arrinku waa arrin siyaasadeed waayo haddii siyaasadda laga laga dayrinayo oo dadka loo dhiibayana waa daaw meel iman karaa oo dadku ay xal ku gaari karaan laakiin arrinta waxa weeyaan oo meesha jirta hadda waa wada aragti waa dhahayse markaad nin si fiican ugu sheegay oo ahayd dhowr jeer in la isku dayay in arrinta la xaliyo arrinta inay murugsan tahay baa jirtaa siyaasadaana u baahan in laga bilaabo odayaasha degaankana markaas ka bacdi arrinta waxaa la yidhaahdo nabadaynta oo dadka cuqdadaha iyo kalsooni darrada iyo cabsida iyo inay dadka ka bixiyaan ayay leeyihiin haddii labada maamul loo fanayn loo daynayana oo labada maamul ee magaalada gaalkacyo ka jira odayaashooda iyo haweenkooda iyo culimadooda iyo ganacsatadooda iyo dhalinyaradooda ay heshiinayaanna waa waa daaw waayo laakiin waxaa loo baahan yahay mar kastaba madaxdu inay caddeeyaan inay arrintaasi raalli ka yihiin oo ay rabaan magaalada in nabad lagu wada noolaado soo kuwii inta shiray soo kuwii abudaba inta ku shiray labadoodaba go-aanka soo gaaray oo xabad joojin iyo in maxaan ku ihahdaa la wada hadlo iyo waxyaabahaas o dhan isla soo qaaday oo kusoo heshiiyey maalintii looda ugu dambaysa xataa boosaaso ee wakiilka qaramada midoobeed markii uu tegay oo cabdiweli maxamed argaas madaxweynaha puntland uu kala kulmay khadka telefoonka lagu wada hadlay sida ay iyagu sheegeen cabdikariin guuleed iyo kaytin iyo cabdiweli maxamed argaas saraakiisha ciidamada hogaaminaysa xabadiina hala joojiyaa layidhi laakiin ilaa iyo maalintii saas lagu dhawaaqay weli xabadi ma joogsan oo galab habeen intaas damtaa laska gelinaya
haya laakiin waxa weeyaan arrinta oo aan aan ku celcelinayno waxaa keenaya jamaalow waxa waaye ciidanka laga soo diray labada magaalo madax ee taliyaha leh ee wasiirka leh ee muxuu ahay banduulaha leh haddii madaxdii ay ka amar qaadanayaan oo madaxdoodii ay heshiiyeen waxay ahayd inay xabadda joojiyaan marka dadka tuunka waxa gelinaya waxa waaye sidee bay ku dhacaydaa ciidan le intaas wasiir iyo taliye iyo banduule iyo qayb in madaxdoodiina ay go-aan gaarto iyagana ay dagaal wadaan marka dadka tuunkaas ayaa ku jira marka madaxdu waxaa la rabaa yacni heshiiska qoraalka ah oo idaacadaha loogu talagalay mooyaane galgalasho inay ku daraan oo dadka la qabeeyaan la casheeyaan muujiyaan inay inay inay inay arrinta daacad ka yihiin masalan markay xamar joogeen markay meel kala kasa joogeen maaha in laysu keeno waa inay iyagu wada hadlaan iyagu inay wada hadlaan oo soo dhaweeyaan wadahadalka dambe ee dadka ka hooseeya uu gelayo natiijahana ay siiyaan cad oo laleeyahay maalinlaaye waxaasaa lagu imaanaya sababta dagaalka dhalinayda waxa looga maagayo ee saddex afartan jeer shirka u dhacayahay waxa weeyaan ma aha garasho darro laakiin waxaan u malaynaya inay tahay daacad darro
waaya barka ale saalax su-aasha marka aan weydiiyey cabdullaahi dhinaca dib heshiisiinta bay ku saabsanayd labada dhinac waxay kala taagan yihiin qolana in qabaayilka wada hadlaan oo wayada guddiyada magacaabata waa puntland dhinaca kalena waxay leeyihin siyaasadii loo wada hadlo siyaasaddii haddii labadii madaxweyne u sarreeyey labada dowlad goboleed ay wada hadleen xabadii ku joogsan weydi hallo barkad adigan kusiiyey su-aasha
ha habaddii labada wala hadalkooda waxaa la dheeraa baan sii samaysay oo halkan meeshaan ku tiimi waxaa lagu daray warbixinta sidii warka ku sheegeen ama qoladii magacabaha sheegteen inay taleefon ku wada xiriireen labada madaxweyne oo dowlad goboleed cabdikariin xuseen guuleed iyo cabdiweli maxamed cali gaas kitinna uu la joogay waxaa lagu daray warbixinta ku jirtay in labada taliya ciidan oo kan puntland iyo galmudug iyagana loo yeeray oo teleefanadii warkii lagu ahday la maqashiiyey amarna la siiyey isla markii subaxay intaas soo baxdeen habeennimadii ama galabnimadii ayaa dagaal bilowday oo haddana xabadihii soo u bilowday waxaa meeshii ku jirta waa taan sheegayay ma ciidamada iyo qulooyinkan hubka sida baan ka amar qaadan dowladahooda iyo madaxdooda mase heshiiska laleeyahay waa heshiinabaan daacad laga ahayno markii lakala tagaa laleeyahay warwata hawshiina dib loo oranayaa oo markii wada joogada hadal loo dhayaha lasoo saaraya markii laadalku goorbu madaxdii ciidamada faraya oo markaa odaya yaa hawshiina wata anagu taa waa gara weyne marka taasi lagu xaqiijiyo sida aanu sheegayno cabdullaahina u yiri waa in dadweynaha yaa ogaan kara hadda dadka gaalkacay joogaa haddii saaka si rasmiya loo dhexgalo w alla ka cabsanaya cidda khaladka wada iyo cidda soo maalmaba xabada ridaysa iyo cidda khalad kale maalin baa ciddii khalad kale waa sheegaya shalay waxaa lahaa qolada puntland axbalabalabe markaas waxaa lahaa galmudug marka inuu goobjoog wey waa sheegaya laakiin cabdiweyne wuxuu joogo doonayay cabdikariimo doonayuu joogay dabeedna hadii la yimi nina boosaasuu joogay nina wuxuu tegay cadaadiya halkaa iyo xamar maagan meel tegay lamaba iman goobtii wax lagala hayo marka dagaal baa gaadhacay ka socda sida aan inagu u maqlayno dadweynahan u maqlayno ama dadka baribartaag u maqlayaan ayay yan u maqlayaan inkastoo xolihii la sameeyaan haddii talyaani wax jiraaniin laakiin waxa ka fiican wax badan oo haddii haatan iska cadaysan ama dagaal ku buuxoba ama orda ayaa iska jira ama niyad kacayba laakiin haddii ay isduub taagaan sidaa la sheego gaalkacay intay tagaan ogaadaan dadka barakacay arkaan daawaca arkaan gabadha kuwa mushay geedka hoostiisa arkaan olaga indhaalo gacanta lahayo hawta cidlada jawharada ku jiray ama qofka shirkada ama qofka buka arkaan ardadii ilaa dugsi hoose ilaa jaamacad iskuulladiioo xigan oo ardadii meel cilaasaa u taagantay mustaqbalkoodii maanta mugdi ku jiro wuxuunu naxariisa ama wuxuunu yani go-aan abay gaari lahaayeen laakiin meeshii haddaynan tegin waxba hadda dadka waxay ballantu siday ku sheegeen jimcaha maanta inay tagaan gaalkacyo isugu tagaan oo shirka fulmo marayban shirkoodan yimaado stidan yimaado labada dowlad goboleed madaxdoodana yimaadaan taas baa maanta la sugayay inay isugu yimaadeen iyo ninkala iyo waxtiga dow ilaahi saacadaan kulaanin markama hayo hase ahaatee cudurka daawadu waxay ku jirtaa dhibtu dadkay ku dhacday baa talada leh in talada la siiyay
waaya inagoo mar dhow marka taladii ugu dambeysay iyo xalka sida wax la yeelaya u dhaqaaqi doona oo barnaamijka soo gabagabayn doona waxaan rabaa laba su-aalood oo kokooban inaan ka horumarsado su-aasha kood waxay tahay aan ku bilaabayo cabdullaahi cabdullaahi maanta waxaa lagu ballansanaa oo jimcaha magaalada gaalkacyo inay isugu yimaadaan sida uu sheegayo barkhadba labada madaxweyne ee labada dowlad goboleed puntland iyo galmudug iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo weliba qaramada midoobey wakiilkeeda ninka uga ah halkan soomaaliya u ah waxaa hadda wararku ay sheegayaan inkastoo aan si official loogu dhawaaqin in maxaan ku rahdaa shirkaasi maalmo kale dib loo dhigay oo la yiri weli waxbaa dhinacyada midkood wax ka khaldanoo maala madaxweyne hadda puntland cabdulla maxan cali gaas goor dhaweyd buu magaalada gaalkacyo soo galay dhinaca galmudug laakiin weli cid lagama hayo dowladda federaalka lama hayo arrimahaas waa la tilmaamayaa xabadiina weli waa sii socotaa heshiisna waa la doonayaa xagee ka khaldan yihin baad ka leedaha maxaa hortaagan wax alla wix lasoo qaada maxaa hor istaagaya
horta arsidaas waxaan umalaynaya jamaal u dhowr jeeraan ka jawaabay arrintaasi muxuu ahay arrintii haddii shirkii dib u dhacay oo madaxweyne abdiweligaas uu tegey magaaladii oo maanta lagu balansanaa anaga weli nalooma sheegin shirkii inuu dib u dhacay laakiin adinka media waa ogaan kartaan waxaan haysanaa in maanta gaalkacyo la isugu tegayo hawshaasna la gelayo oo ugu yaraan la qaboojin doono oo ciidamada la kala saari doono meelahaas aan aanu haysanaa ilaahayna taasaan ka baryaynaa inay dhacdo oo aysan dib u dhicinin arrintan way soo noqnoqotay marka soo noqnoqodkaydaasi waxay muujinaysaa in khalad weyn uu jiro inaan weli dawadii la gaarin ayaa aya ayay muujinaysaa marka annaga waxay nala tahay dabcan dad bulsho oo ra'yigahan hay siyaasiyiinna ma nihin qolada dagaalka wadana ma nihin in xoogaa daaca dara ay jirto iyo waana iska caadi dagaal marka uu dhaco oo dhib weyno noocaasa geysto kalsoonida iyo aya ayaa lunta marka kalsoonidii ayaa ayaa maqan wixii la rabay oo dagaalka loo loo galay oo aan la gaarin ayaa meesha ku jira marka madaxduna dee dabcan way dabaal joogtaynaysaa oo ninba siduu u arko inuu isagu tiisa ku meel marsan karo ayuu ayuu tegayaa laakiin waxaan qabaa waxaa hadda la gudboon madaxda waxa waaye dagaalka hala joojiyo laakiin dadka barakacay horta in loo gargaaro oo lacagaha iyo dhaqaalaha la gelinayo dagaalka qayb kamid a dadkaasi loo loogu loogu tabaruco oo meeshooda loogu tago aniga waxay ila tahay mar kasta dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu arrintan daacad kama aha waxay rabaan inay sii socoto oo ay gorgortan siyaasadeed iyo mid dhaqaale wixii la doonaa lagu galo dadkana dhibka haysataay waa taas waay madaxdoodii ay ka dhul sugayaan madaxdiina way ku gurgortamaysaa
waaya barka ali saalax su-aashaas
wallaahi jamaal sababta aniga ninka cabdillaahi walaalkay soo fogey ama odayan baayo lagaba yaabay haddii baan insaan samayo in adeer ugu toosnahay waalidahaan iyo odayahaan marka waa run oo arrintan dagaal siyaasadeed weeye burburtanka uu sheegay cabdullaahina waa jiraa laakiin waxa yaab le dawladaha dadka mas-uuliyiinta qaarkood marba waxay yidhahdaan markii doorashadooda soo dhawaato shay usii leereysaa waktiga ayay buuq iyo fidmad iyo beeraha iyo colaadiya dhex dhigi jireen ama dhex dhigaan inta badan sidoo yidhahda dal dagaal ka socdo doorasho ka dhici mayso madaxweyne dhawaali dib loo dhigaa doorashada wixii dhici lahaa waa lagu isticmaalaa arrintaas waa la sheegaa labadan madaxweyne oo midna galmudug yahay midna yahay puntland doorashadoodii waxaan umalanaya inay ba soo dhaweyn hata haddaan online muddadaa kusoo dhawaa muddo koorshay ka dhiganayaan waxaan umalanaya inay weli muddadoodii dheer tahay haddayna cid kale wakiil ka ahayno matelayn oo cid kaleo muddadoodii dhamaatay oo hadda doorasho madaxweyne waxaasaa jirtay haddayna dee ama kuwaa ka warragacabin ama inkasta iyo weli ku dhawaaqan murashaxnimo sheegan haddayna cid kale taageerayn oo jabka iyo dagaalada iyo dhimashada iyo qaxa iyo barakaca iyo gaajada iyo quraxda iyo abaaraha iyo waxaa dadka hadda haysta hadeeyan dadkale dartii u samaynayn kolley iyagu murashaxiinna maaha muddadoodii la bedeli lahaana ma dawo walawaxgood in dooraa ka dhexaysa marka yaro weynay meesha arrintu ka socoto waana sidaan sheegayo nin walba wuxuu ka xashooday inuu yidhaahdo war anaa qaatay gadaraa dhigitay gadara anaga gadaran gadarada anaga qaadanay nabadna hadala halagu arrintaa lagu dhameeyo qodobkaas waa maqan yahay isuduuqaadkii dadkii keeni lahaa marka oo fikrada keeni lahaa waa dadka aanu sheegayno marka anigu waxaan qabaa ama aan leeyahay ummadda ku nool gaalkacayo gees kasta hayga noolaatee ganacsato culimaanudiin haweenka dhalinyarada nabadoonada iyo ishimada waxaan leeyahay tashada oo dalkeena halkay ku jirto waa nabadda ee nabadda doona cid aad isku hadlaysaan iyay jirin nimankaan madaxdaay hadday dalka yimaadaanna runta u sheega oo ama nabad ha keenan ama gacmaha ka laabteen oo dibka nabad keen oo ciidamadiina laga qaadi dhahay dib nooga dukiya anaga heshiinayna
waya barxad waxaa le cabdullahi aduu dhinacaaga talada maxaad kusoo gabagabeynaysaa
walaahi arrintaasi marka ayay u wanaagsan tahay inuu gabagabeeyo oo ah dadku inay dadku inay dadku inay iyaguna xoog badan geliyaan in nabad la helo oo aysan noqonin yacni deeradiiba kala bidiye kaliya waan ogahay guddiyaha shaqeeya wada hadla laakiin taasoo dardar la geliyo waxaan kaloo ku dari lahaa soomaalidu inay u gurmato daalkaciyo si mugdiguba meesha uuga baxo oo culmaawdiin iyo dhaqan iyo dadka kaleeta ee waxbartay ufuud la diro oo meesha waxa jira aan loo daynin muxuu ah labada maamul barnaamijkii maahadar oo idinka imanaya xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo aad ka dhegeysaneysaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya ciddii barnaamijkan uu sheegana ay ka dhegeysan karayaan websiteka radio daljir dot com intaas ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe barnaamijka mid lamid intaan suuman doono waa jamaal faarax aadan idinku dhaafaya sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xidigaha dugsiiniyo rajatay xahaysaday ka habdanay dunidu inaga uu dambayne ka habdanay dunidu inaga uu dambayne calankenan daashagay miyaydan dareemin